war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay camaliyadii nafuurnimada aheyd ee ka dhacday magaalada muqdisho iyo howlgallo kale oo ka dhacay gudaha caasimadda ayaa u qornaa sidatan howlgallada magaalada muqdisho koob iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada kuna beegan shanta nofembar laba kun laba iyo labaatanka iyadoo laga duulaya amarka allaah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaca diinta islaamka waxay galabta ciidamada mujaahidiintu fuliyeen howlgallo lagu beegsaday xarumo saldhigyo iyo isbaarooyin ay cadowgu ku leeyihiin magaalada muqdisho howlgalka koowaad oo ahaa camaliyad istishaadi ah waxay mujaahidiintu la beegsadeen xerada tababarka ciidamada riddada ee loo yaqaano nacnac xerada nacnac oo ku taala degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday abaabulka boqolaal maleeshiyaad riddo ah kuwaasoo loo diyaarinayay in saacado kadib loo qaado mid ka mida waddamada shisheeye si halkaasi loogu siiyo tababar ku aadan la dagaalanka shareecada islaamka ciidamada mujaahidiinta oo si hoose ula socday dhaqdhaqaaqa cadowgu ka wado xerada nacnac ayaa halkaasi ka fuliyey weerarka hortag ah oo dhabarka looga jebiyey dhagartii cadowga camaliyadda oo uu fuliyey halyey ka tirsan katiibada istishaadiyiinta ayaa lagu beegsaday maleeshiyaadka xilli ay safaf dhaadheer ku jireen gudaha xerada istishaadiga ayay allah fadligiis u suura gashay inuu bartamaha ka istaago safafkii cadowga halkaasna uu sidii loo qorsheeyey uga fuliyo camaliyadda khasaaraha horudhac ah ee cadowga ka soo gaaray camaliyadda waa boqol iyo shan askari oo goobta lagu dilay iyo dhaawaca soddon iyo toddoba kale khasaaraha cadowga waxaa ka mid ah saraakiil muhiim u ahaa cadowga kuwaas oo maamul iyo tababarayaalba ka ahaa xerada waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala waxaan allah ka baryaynaa inuu shahaadada ka aqbalo mujaahidkii fuliyey camaliyaddaas barakaysan waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa saraakiishii mujaahidiinta ee iska lahaa diyaarinta qorshaynta iyo hirgelinta camaliyadda iyo cid weliba oo gacan ka geysatay howlgalkaas guulaystay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gudaha caasimadda waxay caawa fiidkii sagaal weerar oo lagu beegsaday cadowga murtadiinta ah ka fuliyeen degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho howlgallada ayaa lagu bartilmaameedsaday saldhigyo fariisimo iyo isbaarooyin uu cadowgu ku leeyahay degmooyinka shibis kaaraan xamarjajab waaberi wardhiigley howlwadaag hodan iyo wadajir khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur ayaa cadowga lagu gaarsiiyey howlgalladaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga kaga heystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين